gudoomiyaha guddiga xoojinta amniga iyo la shaqaynta ahlaamaha ammaanka ee magaalada garoowe iyo xubnaha guddiga ayaa kormeer shaqo ku tagay suuqa weyn ee garoowe iyagoo sameeyey nidaamka iyo habraaca suuqa inta ka hartay maalmaha ciidda oo bulshada magaalada ka adeeganayaan qeybaha kala duwan ee suuqa ugu horeyn maxamed cabdirasaaq gudoomiyaha guddiga xoojinta amniga maalmaha ciidda ee magaalada garoowe ayaa ka hadlay ujeedka kormeerkooda
lagu jiro sidii ay u heli lahayd xasillooni shacabka ku nool caasimadda garoowe shacabkaasoo loogu adeegayo si hufnaan leh oo kala damay leh maadaama uu suuqu suuq weyn yahay uusan ka dhammaan karin bajaajka iyo gaadiidlayda annagoo ilaalinayna saxamka iyo buuqa ka jira alxamdulilaah si wanaagsan bay shacabku u adeeganayaan dowladduna si fiican bay mas-uuliyad iskaga saadhay waxaan u kala samaynay astaan baabuurtii bajaajka oo ka baxaysay dadkii ganacsatada suuqa dhexdiisa ku lahaa oo aan u samaynay albaabadii ay ka soo bixi lahaayeen oo ay dowladdu u astaysay runtii arrintaasi arrin aad u fiican weeye waana soo dhoweeyeen shacabkii insha allah dhowrka beriyo iidda ka dhiman iyo saddexda beriyo iiddana saasaan u shaqaynaynaa annaga iyo guddigeenna iyo ciidanka degmada iyo taraafikada waxaan uga mahadcelinaynaa taraafikadu shaqada wanaagsan oo ay nala qabatay dhanka kale taliyaha taraafikada gobolka nugaal maxamed sanweyne cismaan ah ayaa sheegay sida mar walba ay uga taagan yihiin sugidda amniga waxaynu ku jirnaa tobankii dambe ee bisha rabadaan oo aadka bishii u fadliga badneed bulshada ku dhaqan caasimadda gobolka nugaal ee garowe waxaan rabaa saddex fariimood inaan hawada u mariyo saddexdaa fariimood oo kala oon kala siinayo bulshada gaadiidleyda bulshada ganacsatada ee suuqa gudihiisa ku ganacsata iyo bulshada suuqa usoo mani ganacsiga usoo doonanaysa oo ka adeeganaya bulshada gaadiidleyda waxaan u sheegayaa fariinta hawada marinaya ay tahay in waddada weyn ee halbowlaha ee xudunta ee inji ay xihan tahay si kumeel gaarah inta siddeeddaa cisho oo ka dhiman bishaan barakaysan ee rabadaan waxaan uga golleynahay oon u xirnay si dadka bulshadu ay uga adeegato suuqa maadaamay imaanayaan haweenkii iyo waayeelkii iyo carruurtii dhammaan ayna isqaadan karin ciyaalka yaryarka iyo gaadiidku inay isdhex maraan annagoo ka duulayna taas ayaanu waxaanu samaynay inaan gaadiidkii oo dhan nooc walba ay yihiin suuqa oo dhan aanu ka xirno muddo kooban oo inta ciidda ay ka dhiman tahay